kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah sahra mustaaf oo u tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ah ee dalka austraeliya sahre mustaaf waxa ay hore u ahayd xubin ka tirsan xisbiga haya talada dalka austraeliya kaas oo kala noqday musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafadda ay ku badan yihiin soomaalida degeen magaalada melbourne ee la yidhaahdo jaga jaga sahra ayaa hadda si madax bannaan ugu tartamaysa kursigaasi doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bartamaha sanadkan dhinaca kale sahra waa hooyo waddanka austraeliya keligeed ku korsatay laba carruura oo hadda qaangaara waxay barnaamijka uga warramaysaa kursiga ay u tartamayso waxa ku dheliyey inay si madax bannaan u tartanto iyo rajada ay qabto inta ay la eg tahay
kursigan horta wuxuu ku yaalaa xaafadda aan deganahay waa xaafadda aan deganaa sideed iyo toban sano oo ilmahayga kursadoon ka shaqeeyey waxaa dhacday dadkii oo aan dooranay dhinacii iskuuladii haddii la dhaho dhinacii cisbitaaladii haddii la dhaho facilitigii aan u baahnayn ama ilmaheenna ay u baahnaayeen in aysan aysan jirin oo baahi weyn ay jirto siidkaana xisbiga shaqaalaha ayaa wuxuu ku fadhiyey wax badan markaad noqoto waxaa laleeyahay safe seat yacni meeshaasayto hal xisbi iska haystay waxba loma dadka looma qabto marka waxa i geliyey inaa istaaga waxay kamid tahay taas waa mid kale mid kale inta waxaa jirta soomaalida waddankan waxay joogeen afartan sano qof soomaali lama haayo oo ku jiro baarlamaanka sare ama kan goboleed ma jiro haddaad u fiirso soomaalida kale intoo yurub joogto ama maraykan joogto soomaalida australia joogto waan ka dambaynaa aad ayaan uga dambaynaa runtii haddii loo hadlo kursiga waa kursi federaalkaan u taaganahay waa federal parliamanka australia ayaan u taaganahay laakiin waxaad rabtaa inaad degaankaas kasoo geshid waa fahmay marka marka waa xaafadda aan deganahay xaafadda aan aan deganahay waxaa oo kursigan waxaa degan boqol iyo toddoba kun oo qof ayaa degan waa kursiyada aad inaan u tago cambara aan oga aan usoo dagaalamaya waxa ay xaqa ay u leeyihiin inaan usoo dhiciya waxa xaafadda aan leenahay marka independent marka aad tahay waxay ku siinaysaa awood awood ka weyn markaad xisbiga ku jirto xisbiga markaad ku jirto waa xisbiga wuxuu raba inaad samaysid waayo waa wax ma hadli kartid waa inaad xisbiga magaciisa ku hadashid marka australia waxaa jirta hadda sideed qofoodaa jirta hadda oo federal baarlamaanka cambara fadhido oo ah independent hadda waxaa jirta ilaa iyo labiyo toban dumar ah oo australian ah intooda badan waa dad caddaan ay u badan yihiin aniga keli xunbaa ka ah qof oo ama afrikaan ama madow ama muslin ah
waayah waxaan rabaa waxaan rabaa inaan usoo noqdo kursigan aad u tartamaysid iyo xaafaddan aad rabto inaad ka soo gasho marka waxaad tiri waa xaafadda aan deganahay soomaali baa u badan ma lahayaa qiyaas ku saabsan intay leeyihiin soomaalida degan degaankaasi aad ka sharaxan tahay ama aad rabta inaad doorashada kasoo gasho markii loo fiiriyo gobolka dhan soomaali badan ayaa ka guurta xaafadda xaafadda soomaalida meeshaas boqol iyo toddobadan kun waxaa laga yaabaa waxay hal kun iyo xoogaa inay yihiin soomaali adiga one percent oo one point five percent ayaa waxay yihiin soomaali marka doorashada markay maata codaynta ay tahay dadka aan i dooranayo in aan ku guulaysta ay u weyn tahay waa dadka aan soomaalida ahayn laakiin dadkaygii maadaama uu yahay dadkaagii waxaan rabaa inay aniga iyo codayaan oo aniga ay garab istaagaan oo hadhow haddii lay doorto uu magacii soomaalida uu kor usoo kacaayo ilmihii soomaalidana ay dhihi karaan dhalinyarada ay dhihi karaan ya meeshaas waa gaari karaa oo baarlamaanka waa ka qaybgeli karaa marka soomaali haddaan nahay waan waan yar nahay dadka kale ayaa ka badan dadkaas kalena waa dadaan macaamiila lahaa oon ku dhex jiray wax badan oo ilmahaan isla kursanay sports clubyada ayaa waxaan ka ahaa volunteer iskuullada ayaan waxaan ka ahaa school councilors marka dad aan isnaqaano waaye aan isku dhex jirnay oo intooda badan istaagaan istaagay marka marka sida muuqata waa xaafad aad kolleyba lagaa yaqaano oo muddo aad ku nooleyd saad sheegtayna aad carruur ku korsatay laakiin markay noqoto waxqabad waxaad sheegtay dadkii kursigaas ku fadhiyay muddada dheer ee matalayay degaanka hadda aad doonayso inaad iska soo sharaxdid inaysan wax badan u qaban oo aad rabtid inaad wax bedesho waxyaabaad isleedahay aad bedeshid maxaa ka mid ah waxyaabaha xaqa aan u leenahoo kaleynto in isbitaalada aan yacni fankooda la badiyo in la yareeyo maxay ahayd waktiga uu qofka uu sugaayo surgeryga waxa la dhaho oo oo selective hadda waxay noqotaa sanooyin badan waaye dhinaca iskuuladoo kaleento in la sameeyo fundingkooda la badiyo iyo waxaa la leeyahay cimilada iyo climate change waxa ugu weyn oo hadda dadka xaafadda degan boqol iyo toddobadaas kun oo qofoo degan ay ka walwalsan yihiin in dowladeena australia aysan wax ka qabanin climate change midda kaleento oo ay aad uga uga walwalsan yihiin waxaa waaye noloshii ayaa kor u kacaysa iyo dhaqaalihii lost of lost um, cost of living ayaa kor u kacayso markay xataa kindergarnadii kindergarden ilmihii in la geeyo ama childcareki cariiri eh cunug qofka markuu cunug dhalo ayuu wuxuu gelinayaa waiting list kindergarden saddex sano ka bacdi marka it is a challenging it's a crisis and waxay crisiskaas keenayso lack of leadership iyo wax la leeyahay yani yani kursiga wax badan bay ku fadhiyeen so comfortable waayo wax ma qabanayaan waa tahay saara waxaa tahay qof keligeed si madax bannaan u tartamaysa oo aan xisbi matalaynin qof keligii socda muxuu qaban karaa baad is leedahay wallahi qof keligii socda wax badan ayuu qaban karaa hadda waxaa jirto afar dumar ah oo independent ahoo hadda baarlamaanka fadhiyaan wax badan ayay ka bedeleen sharciga waxaaba laga yaabaa inaad noqotid waxa la leeyahay qofka keliix oo independentiga waxay samayn karaan ama qofka keliis u taagan inuu gacanta ku haayo the balancy of power labada xisbi aysan waxba marin karin baarlamaanka ay u baahan yihiin qofkaas codkiisa marka codkaaga loo baahan yahay waxaad ku dagaalami kartaa wixii aad u rabto dadkaaga in loo qabto in loo soo dhamaystira an way jiraan exaambulo badanaa jira oo hore u dhacan oo ognahay dad independent inay yani funding badan iyo xoolo badan iyo lacag badan ay meexaaf meesha ay deganaheen usoo istaageen ay uga soo qaadeen dowladda waa gartay horey waxaan ognahay sahrow inaad xisbi uga tirsanayd xisbigiina uu ku saaray marka ma la dhihi karaa inaad hadda keligaa isharaxdo waa dani kugu qabatay soomaalida waxay dhahaan qofka tag lama dhehe wuxuu ku tagaa la tusiya xisbiga waxaan isku qabsanay waxay tahay waxay ku arkaan horta inaad tahay qof dumar oo qof madow eh waxay rabaan wax alla waxay ayaga ku dhahaan inaad yeeshid oo do as you told anigana waxaa ahay qof mabda leh oo oo qiimo leh aan waan ka diiday marka ayagana waxay dhaheen waxaan u baahanaa anaga qof wax alla waxaan anaga dhahna inaan yeesho marka waxay ayaga rabaan inay aan sameeyo iyo waxaan u arka inay saxda yihiin aniga waxaan always garab istaagaya markasta wax saxda eh aniga ayaga waxaan isku soo dirirnay waxyaalaha ka weyn waa cunsurinimo marka waxaan ay miidiyaha laga sheegay ay qoreen waa waxa ay ay ugu talagaleen character assassination ma aha wixii runta ahoo dhacay dumarka si fiican oola dhaqmaan marka dani iguma qabanne dantayda ayaaba ku jirtaa iyo danta dadkan u tartamaya inaan maanta independent aan ahay oon yacni aan maanta aan ka hadli karo hadduu qof ani i cunsuriyeyna inaan la jooga ma aha meel lagugu xumeeyey inaad fadhiisato ma aha marka haddii xisbigaas ku xumeeyey maxaad diiday inaad xisbi kale ku birtid intaad keligaa soo istaagi lahayd ba xisbi kale inaan ku bi horta xisbiga kaleento oo oo weyn oo meeshaan joogo waa xisbiga shaqaalaha oo aan kasoo horjeedo xisbiga shaqaalaha mabda'eyga iyo valuega aniga aan leeyahay wax kasoo horjeedaan xisbigan shaqaalaha waa xisbiga sharciga sharci hadda waxay mariyeen baarlamaanka waalidka inuusan kala hadli karin ilmahooda in yani waxa la leeyahay gender identity cunugaaga hadduu maanta rabo inuu gabadhaada hadday rabto inay wiil noqoto waa xisbiga ku dhahaayo sharciga mariyey kalama hadli kartid haddaad kala hadashidno xabsi ayaa galaysaa marka xisbiga shaqaalaha markii aan fiiriyo aniga qofkaan ahay soomaalinimadeyda asalkayga muslimadeyda waxayba kasoo horjeedaaba asalka diinteyda ayayba kasoo horjeedaa marka marka waxaan liberalka u aaday waxay tahay markii la fiiriya dhinaca bini aadamnimada iyo diinta waa dadka ilaaliya waayo marka xisbi kale inaan galo ma raba mana doonayo
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd sahre mustaf oo si madax bannaan ugu tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ee dalka austraaliya intaan mar kale kulmayno waa cashi ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo